mawlidow waa mahadsan tahay xalay shil gaari oo aad u xun oo ka dhacay waddada isku xirta mombaaso iyo malindi oo ka tirsan ismaal goboleedka kilifi ayaa faahfaahin dheeraada ay naga soo gaaraysaa ilaa iyo haatan dadka la xaqiijiyey inay geeriyoodeen mawlidow waa toddoba ruux iyadoona labaatan qof oo kale ay shilkaasi ay ku dhaawacmeen dadka dhintay ayaa afar ka mid a waxaa lagu soo warramayaa sida ay ilaha caafimaadka aynu xaqiijiyeen in isla goobta uu shilka ka dhacay oo lagu magacaabo roka oo ka tirsan ismaal goboleedka kilifi ay ku geeriyoodeen halka saddexda kale iyagoo la daaweynayo ay u geeriyoodeen shilkaasi dhaawacyadii ka soo gaaray waxaa jirta mawlidow in labaatan qof oo kale in iyagana haatan lagu daaweynayo isbitaalada ku yaala kilifi iyo weliba sidoo kale malindi shilka qaab sidee ayuu u dhacay mawlidow shilkan waxaa u dhacay laba gaari oo ah kuwa rakaabka qaada oo mid uu ka tegey mombaasa midna uu ka yimid malindi ayaa isku dhacay oo food isgeliyey iyadoona shilkaasi uu dhacay habeenimadii xalay ahayd abbaarihii saacadda markay ahayd toddobadii iyo qadar soddon daqiiqa sida uu xaqiijiyey taliyaha ciidanka booliska waqooyiga kilifi jonathan george wuxuna uu sheegay in shilkan uu ka dhashay gaadiidkan oo mid ka mid a uu xawaare xawliya ku socday islamarkaana gaadiidka kale uu ku sameynayay hareermar ama overtaking waxa loo yaqaano iyadoona lagu ogyahay in xilligan bishan december oo kale ay dhacaan shilalka ugu badan ee gaadiidkan dad badan ay fasaxyada ay doonayaan inay ka faa'idaystaan oo ay xaafadahoodii ama guryahoodii deegaanadoodii ay tagaan si ay uga qaataan waktigooda waxaan la soconaana in ilaa iyo talaadada dalka uu fasax ku jiro oo talaadada shaqooyinka dib loogu noqon doono oo fasaxyo hadda maanta oo ah maalintii xorriyadda dadku ay in badan oo ka mid ah guryahoodii ay dib ugu noqonayaan haddaa isniinka fasax qaran uu jiro siday dowladdu sheegtay marka dad badan baa waxay doonayaan ba inay guryahooda ku noqdaan safar badan baa jira oo magaalada waxaa la dareemaya in gaadiid goobaha laga raaco ay ka jiraan dad badan oo safaraya marka mawlidow waxaa loogu baaqay dadka wadayaasha gaadiidka iyo dadka waddooyin ku safrayba inay taxadar dheeraada ay qaataan xilliyada safarka ay ku jiraan iyadana bishan ay ugu daran tahay xilliyada ay dhacaan shilalka gaadiidka hadda oo aan kula hadlayo waxaan ku suganahay isbitaalka weyn ee cost general gobolkan xeebta oo ay suurtagal tahay in loo soo gudbiyo dadkii dhaawacyada halista qabay oo haatan lagu daweynayo isbitaalka malidi subcount eesoomal goboleedka kilifi kuwa khatarta oo xaaladooda ay khatar sii tahay ayaa halkan in loo soo gudbiyo ay suurtagal tahay si loogu sameeyo baxnaanin caafimaad oo dheeraada markalaamaha ammaanka ma sheegeen inay gudagelayaan baaritaano arrinkan ku aadan mawlida way sheegeen laamaha ammaanku way sheegeen inay dabagal iyo baaritaan dheeraada ay sameynayaan walowba hordhaca baaritaanada ciidamada waddooyinka ee trafikadu ay sheegeen in uu ka dhashay shilkaasi gawaarida oo mid ka mid ah oo xawaaro zaa'id oo ku socday laakiinse baaritaan dheeraada ayaa la filayaa in ay saaka ay sameeyaan ciidamada ammaanka gaar ahaana kuwa waddooyinka ee trafikada loo yaqaan iyadoona baaritaanka hordhaca sida aan sheegay gaariga matatuuga ah oo ka tegey kilifi kuna sii jeeday malindi uu shilkaasi isaga sababtiisa uu leeyahay ama inta ugu badan isaga la saari karo maadaama uu gaarigaasi uu ku socday xawaaro zaa'id ah sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliska ee waqooyiga kilifi